aan ku bilowna saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa maanta booqday magaalada beledweyne halkaasoo ay kula kulmeen mid ka mida saraakiisha ka soo horjeeday maamulka hirshabelle xilligan jira warbixintan waxaynoo hayo wariyahayaga xuseen xasan dhaqane taliyaha ciidamada lugta soomaaliya jenaraal maxamed tahliil biixi ayaa socdaalkiisa beledweyne waxaa ku helinaya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga taliya biixi ayaa soo dhoweyn kadib waxa uu kulan la qaatay jenaraal abuukar xaaji warsame xuud oo si weyn kaga soo horjeeda dhismihii labaad ee maamulka hirshabelle jenaraal biixi ayaa marka hore waxa uu ka waramayaa ujeedada socdaalkiisa beledweyne beledweyne waa xudunta soomaaliya xudunta soomaaliya wey caasimadiina waxay u jirtaa saddex boqol oo kilomitr haddii colaada beledweyne colaadu ka dhacdo waa ayadoo muqdisho ka dhacday sida xaqiiqada ah hadday nabadu ka dhacdona waa ayadoo soomaaliya oo dhan ka dhacday waxaan u nimid gobolkan waxaa haya colaado kala duwan oo ay ugu culus yihiin shabaab shabaab baa kow ah waxaan rabnaa haddii ilaaha yidhaahdo shabaab gobolka hiiraan inaan ka xorayno biidnillahi alkariim xuquuqda ka maqan dadka iyo deegaanka waa muhim weeye insha allahu waxaan ku raadsan doonnaa waddo sakhiran waxaan rabnaa cid walba oo beledweyne caawa joogtaa inay kalsooni ku seexato insha allahu inay nabadgelya u timid ay nabadgelyana helahayaan jenaraal abuukar xaaji warsame oo kulan gaara la qaatay taliya biixi ayaa waxa uu sheegay in taliyaha uu kala hadlay arrimo dan u ah dadka gobolkan xaq naga maqan unbaadi goob ku nahay inaan hello tusno waddadii loo mari lahaa asna uuna tuso waddadan wax ku qaadan leh waa ka xumahay cali jeyte waa guddoomiyihii gobolka abtigiisaan ahay shalna waa iweeraraayey maantana waa issalaamo weyna dadow marka ha isku sirminaha ogaada in la dagaalami karo lana heshin karo waa og yahay cid walbaa og xaqa naga maqan in la helo asagay dan ugu jirtaa annagay noogu jirtaa soomaaliya ugu jirtaa insha allah xaqaas waa keenaynaa cidda mudan aan u dhiibi doono gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii soo dhoweysay taliya biixi ayaa ballan qaaday in maslaxad walba oo wafdiga jenaraalku uu hogaaminayo ay wadaan in dhankooda ay diyaar u yihiin annaga wafti waa noo iman jiray waana soo dhoweyn jirnay laakiin kani waa inooga duwan yahay sababo badan awgood raggaanoo raggaan soo wada shaqayno ah jananada ah oo aan garanayo soomaalinimadooda iyo wadaniyadooda iyo aqoontooda ciidan iyo say u fekerayaan iyo boogaha aan leenahay annaga boogaha aan leenaho in la daweeye aan rabno ayaa isku soo beegmay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in boogahaasi daweysmu doonaan waxaan idin leenahay soo dhowaada ku soo dhowaada beledweyne maslaxa kastood u timaadeen waxaan wixii aan qaban weynaa wax tabaroo loo diiday noqon ayaad uga talagelaysaan wax kasta faculty kasta ahaato oo aad beledweyne u timaadeen wixii aan ka qaban weynaa waa wax tabaroo loo diiday xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne